halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka f m yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internet-ka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa caweysnimo salaasa ah bisha sebtembarna waa siddeed sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada habeennimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oon kaga hadlayno dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda waxaana idiin daadahaynayaa anigoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo axmed cali sheekh
qofka caadiga ah oo ganacsatada ah oo suuqa ama bataatiga ama basasha ku gada subaxi shaqada ugu horrayso uu qabto waxay tahay kuwa xun inuu iska saaro si aysan saamayn ugu yeelan kuwa kaleetoo fiican carruurta iyo bani aadamkaoo dhanna waa saas oo kaleeto
kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax tahliil samatar oo ah maamulaha dugsiga new generation ee magaalada boosaaso oo ka hadlaya khatarta uu leeyahay saaxiibka xumi qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya raadka saaxiibka wanaagsan iyo ka xumi ay ku leeyihiin dhallinyarada iyo qodobo kale marka horeyse kusoo dhowaada warkii dunida wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada diblomaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkan cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaalada dowladda maraykanka ay dib ugu soo celinayso xidhiidhkii ay la lahayd soomaaliya tan iyo markii ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda federaalka soomaaliya toddobiyo tobankii bishii januari ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee maraykanka ayaa waxaa saldhig u noqon doona safaaradda maraykanka ee nairobi waxaana madax u noqon doona mas-uul xilkiisu yahay arrimo fuliye inta madaxweyne obama uu ka magacaabayo islamarkaana aqalka senatkan uu ansixinayo safiir buuxa oo maraykanka u joogi doona dalka soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxa ay dib u bilowday howlgalka maraykanka ee soomaaliya oo ku qeexday tallaabo loo qaaday dib unkita joogitaanka maraykanka ee soomaaliya
dib u eegis uu aqalka koongareeska maraykanka ku sameynayo heshiiska caalamiga ee hubka nukliyeerka ee iiraan ayaa talaadada maanta ah meeshii ugu dambeysay soo gaaray xubnaha koongareeska ayaa ka soo noqday bil fasax ah oo ay ku jireen ayadoo xubno badan oo ay ka mid yihiin kuwaasi ay doonayaan in ay diidaan heshiiska koongareeska ayaa haysta ilaa toddobiyo tobanka bishan sebteembar si uu u eego faahfaahinta heshiiska kadibna uu ugu codeeyo ama uu ka codeeyo su-aasha ugu weyn ayaa la xiriirta tallaabada koowaad oo ah in labada aqal oo labaduba ay ku badan yihiin xubnaha xisbiga jamhuuriyiinta ay soo gudbin doonaan hindise sharciyeed heshiiska ka hor imaanaya iyo in kale aqalka hoose jamhuuriyiintu waxa ay haystaan aqlibeed weyn oo ay si fudud ugu diidi karaan heshiiskan hase yeeshee arrinta senatka ayaa ka yara duwan taasi ayadoo haddii afartan iyo koob mudane oo keliya ay taageereen heshiiskani uu noqon doono mid hirgala madaxa guddida midowda yurub jean cloud janker ayaa ku baaqaya in la ballaadhiyo qoondada dalalka ay ugu tala galeen dadka kumanaanka ee qaxootiga ah ee soo gaadhay qaaradda yurub kana imanaya bariga dhexe labada sano ee soo socota qorshahan wuxuu noqon karaa mid ka badan boqol iyo lixdan kun oo qaxooti ah oo ay qaataan dalalka faransiiska jarmalka sbain poland holland romaniya biljam iyo weliba dalka sweden
wasiirka gaashaandhigga ee britain ayaa sheegay in militariga dalkiisu ay ka fiirsanayaan in duqeyn kale oo dheeraad ah lala beegsado xarumaha kooxda daacish ee waddanka syriya michael fallon ayaa sidaasi ku sheegay waraysi ay la yeesheen warbaahinta britain waxaana uu xusay in ujeeddada duqayntu ay tahay in lala beegsado argagixisada doonaysa inay fuliyaan weerarada ka dhanka ah danaha britain hadalka wasiirka difaaca ee britain ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha britain david cameron uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee britain ay duqeyn doonaan gudaha dalka syriya ama ay duqeeyeen weerarkan ayuu sheegay ra-iisul wasaare cameron in ay ku dhinteen saddex ka mid ah ururka daacish kuwaasi oo laba ka mid a ay haysteen dhalashada britain
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa idaacaddayada cawaysnimo gaar ahaan barnaamijkii waa go'aankaaga haatanna haddaynu ku bilowno dhinaca iyo muqdisho raadka uu saaxiibku ku leeyahay saaxiibkiisa kale waa mid ka muuqda nolosha qofka saaxiibkaas xidhiidhka la leh wariyaha v o a ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa la kulmay laba dhallinyaro ah oo warfaafinta ka shaqeeya barnaamijkan ayuuna inooga soo diyaariyey bismillah waxaan la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada saxaafadda ama bahda saxaafadda ku jirta oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana kala sheekaystay noloshooda iyo waayihii ay soo mareen saaxiibkii wanaagsanaa ama saaxiibkii xumaa labadaba midkii ay la kulmeen magacaada walaal xasan cali cismaan xasan ugu horeyn bal ka waran waayihaadii hore ama noloshaadii markii ay soo bilaabanaysay ma saaxiib wanaagsan ayaad ku bilowday mise saaxiib xumkee kusoo hormaray waa maasan tahay colaad marka laga hadlayo wanaagsanaanta saaxiibkaagii hore iyo saaxiibka xumaa ee aada la soo kulantay marka ra'yiin aan ka hadlo aniga waxaan soo maray ama isoo maray saaxiib xun waagii hore oo ciyaalnimadeeda maxaa yeelay waxaan lumiyey ama aan beerdariyey fursado fara badan oo aan lahaa mathalan xagga waxbarashada marka la fiiriyo fursado aada u muhiimsanaa oo hadda aan ka qoomameynayo ayaa jira oo waqtigaas aan lahaa oo hadda aan helin waxaa kaloo jira in fursado kale oo dhinacyo kale adig dhinacyo fara badan inkastoo waxbarashada ay wax kasoo horeyso haddana dhinaca waxbarashada ayaan aada uga qoomameynayaa
inuu kaa lumiye saaxiibkaasi hay marka ma maxaa is leedahay ma dhalinyaranimo ay ka kaga lunto fursadaasi ma aqligaada gaabnaa is leedahay oo fursadu macnaha oo uu kaa aqli badnaa is leedahay saaxiibka aan wanaagsanayn maxay kaaga luntaa is leedahay wallaahi horta caruurnimadu waa cudur marka wax walba waxaa loo aaneynaya hadda caruurnimada waagii aan yaraa wax walbaan soo sameyn jiray qof kastaana soo maray geel laba jir soo wada mar marka caruurnimada waa cudur kolley xaggaasaan u sameynaya aniga hay caruurnimada u sameynaysa hadda ka waran marka hadda maasha allah kolley nin heer fiican joogaan ahay aan aaminsanahay aniga dad badan dad badan oo macnaha ka qoomeynaya ka qoomeynaya arrintii arrintii hore aan soo maray iyo iyo iyo iyo iyo saaxiibka xuma aan soo lahaa marka hadda saaxiibkayga laftirkiisa waa uu wanaagsan yahay inkastoo xun yahan dhihi karin dhigbi ahaan haddana labadeen baa xoogaa laakiin waa soo aqal celisay waa soo aqal celinaha hay magacaada waa mahadsantaa colaad marka hore magaceygu waa cabdulaahi cusmaan sheekh axmed waa ku dhowahay barnaamijkan qodob muhiim oo looga hadlayaa runtii haddii aan dib ugu noqdo nolosheeda ka dhalinyar ahaan xilliga carruurnimadeeda oo kale qofaa saaxiib len horta ma jiro dunidan oo qof walbaa hablaha iyo wiilasha iyo dadka waaweyn xitaa saaxiib waa leeyihiin oo asxaabo ay jirtaa marka aan ku bilaaba anigu saaxiib wanaagsan baa noloshii aan ku bilaabay oo ilaa imikadaan kula hadlayo oo uu jiraa isla markaana aan si fiican aan iskula fahmay dhan kasta oo nolosha ha ahaato waxbarashada ha ahaato qeybaha kale ee nolosha runtii saaxiib wanaagsan ma kula bilowday asxaab xunna way jiri karaan sida uu saaxiibkii hore uu xusay xasan laakiin adigu nasiibkaada wuxuu noqday saaxiib wanaagsan saaxiib wanaagsan buu noqday oo waqti badan waa wada qaadanay ilaa haddana waa wada oo socnay xagga waxbarashada iyo xagga tacliinta wax walba aad ka maaragtay ka ka midaysnaysana soo ma Waa ka waa mahadsan midaysnayd.
tahay aada iyo aad xagga waxbarashada iyo weliba xagga kala diinta xag walba waa ka midaysneen ilaa imikana waa wada soconnaa oo Inta ahaan marka saaxiibtinimadiina la- weli ma goyn weli ma go-in marka saaxiibka wanaagsan een, wax ka fiicanna ma lahan saaxiibxunna wuu jiri karaa ama saaxiib een, sooreed dhalidu sida ee, marka qaar la yidhahdo soomaalidu Saaxiib Oo- sooreed iyo oo dan- saaxiib quureed aad- iyo ha.
intaba waa Soomaali wada saaxiibadu way kala duwan yihiin Haye.
laakiin ninka marka la yidhahdo kale saaxiibkayga hadda ah een, waan ammaanayaa talooyinka waa kala qaadanaa Een, saaxiib dumar ma jiro oo wanaagsan oo ku soo maray waa jiraa isigana Haye.
laakiin ragga igagala muhiimsanaa inta badan oo ninka ragga oo kale tusaale wax walba waa isla fahmi kartaan Sax.
laakiin gabadhu markaa saaxiiba aad tihiin amba xiriir walaatinimo inaga dhexeeyo een, wax badan bay sahlaysaa oo labadiina aad kala faa'iidaysaan laakiin waxaa kasii muhiimsan saaxiibka een, wiilka kula ah een, Ee, wax walbo tala wax isla walba- qaadanaysaan, wax soo walba ma?
tala ahaa xagga guurka ahaato een, xagga hasaabaha xagga waxbarashada xagga jacaylka Intaba Wax- waa iskala intaba socon.
waa iskala soconaysa marka aniga saaxiib wanaagsan baan helay saaxiibka wanaagsanna noloshana waa u wanaagsan yahay qofkana waa u wanaagsan yahay saaxiib la-aanna nolosha haddii wax jira ma aha haye xasan aan u gudbayaa xasan hadda waxbarashaad wadaa bal ka war waktigii kaa lumay oo kale
waqtigii iga lumay markaan dib ugu laabto kolley aadan ugu murgaan mararka qaar waxaan is idhaahdaa waqtigii kaa lumay hadduu kusoo la kusoo noqon lahaa amay ficnaan lahayd inkastoo aan hadda xilligan waxbarashadu waa ka bixi lahadaa isle xilligan mar horaan dhammeyn lahaa waxbarashada dhinac far dhinac waliba marka laga eego dugsigii hoose dhexe sare ilaa iyo jaamacad marka dhib ma lahan kolley hadda laakiin xilligii jaamacaddaad joogtaa ugu dambe xilligii ugu dambeey baan ku jiraa marka waqtigaas gadaal kasoo lumayna waa waqti iska qornaa marka een, saaxiibo fara badanna waa rajeynaa inay fikirkaas ay qabaan hay laakiin markaad fiiriso hadda dadka saaxiibada xun weli ay maaragtay ay- ama fikir ahaan ama een, xagga een, mustaqbalka oo kale camal ay ka lumayaan oo kale maxaa kula talin leh waxaan kula talin lahaa raggaa saaxiibadeeda ah ama een, gabdhahaas walaalahayga ah inay micnaha maskaxda dib ugu laabtaan inaysan qaadin caruurnimo inay ka feejignaadaan isla markaasina micnaha ay ogaadaan in waxaan mustaqbalka ay ka qomameynayaan tusaale een, waalidiinta hadda waxay yidhahdaan caruurtooda een, dhallinyarada xun saaxiibada xun iska ilaali waxbaro een, hadhow hashalayn waxaasa la yidhahdaa marka Waalidkaa kula taliya.
waalidkaa kula taliya haa marka waxaan kula talin lahaa saaxiibadeeda inay ka feejignaadaan een, waqti inuu meel cidlo ah uu uga- Kaga lum.
inuu kaga lum haa iyagoo een, micnaha caruurnimo weli oo waxaan wanaagsanayn oo kale hadda oo ama een, dugsigii oo kale qur-aankii oo kale fursadihii waxbarashada oo kale ay ka lumaan waxaan macno lahayn uga kaga lumaan caruurnimada marka la fiiriya hadda waxaad arkaysaa een, qof dugsi loo diraayo oo caruur ah oo dugsiga hareer maraayo U goynaayo.
iskuuladiyaa jiro laakiin U qofka goynaayo.
halka jaamacad dhigta markaa fiiriso wuxuu ku xisaabtamaya waqtiga wuxuu ku xisaabtamaya macalinka fasalkaga jira waa nin aqligiisa soo kobcay oo meel fiican maraayo marka waqtigii dugsiga sare ee aad dhuuman jirta hadda ma dhuumanayso adigaa micnaha een, is ilaalinayo oo naftaada imtixaanayo Ahay. Een, masalan oo kale hadda adiga waxaa sheegtay saaxiibadu wanaagsanay inay hadda kusoo Aad iyo mareen aad. Mhm.
Een, maxaa maxaa isleeda hadda tallaabadan midda ku xigto oo kale saaxiib tinimada oo kale maxaad adigu kusii kordhin lahayd Een, waxaan kusii korin lahaa horta tan inaan sii wanaajino Een, aniga saaxiibkay een, maadaama waxyaabo badan iyo waqtiyo badan oo kala duwan aan soo wada qaadanay Een, faa'iidooyin badan iyo marxalado dhib badan aan iskala soo gudubnay Een, dadka waxaan kula talaa horta marka hore yaa saaxiib ka dhiganaysaa Een, qofkaas saaxiib la noqonayso marka hore waa inaa horta fiirisaa oo aad tix raacdaa noloshiisa dambe tusaale qof xun oo kale een, weji aad kula saaxiibto maba habboonaba Een, laakiin qof aas fahmaysin dabeecad ahaan wanaagiisa aad taqaano waxbarashada haddaa ku jirto qof waxbarash- waxbaranayo oo waxbara- waxbarashadii jecel waa inaad la saaxiibtaa laakiin qof waxbarashadiisa yasiir ku ah haddaa la saaxiibta isna waa ku dhuminayaa Marka- waa aniga talo waxaan si lahaa dhalintu ha noqdaano een, kuwa saaxiibaya kuwa ehel ah tusaale waxbarashada inay ehel ka yihiin nolosha kale ehel ka yihiin qof balwood le- balwood leh amba een, isticmaala qaadka iyo waxyaabaha kale balwooda haddaa la saaxiibta adiguna waxaa noqonaysaa een, La qofkii midaa oo kale.
noqonaysa.
ileen soomaalida waxay tidhaahdaa qofkaas sirtiis fahmi weyso Saaxiibkiyaa la fiiriyaa.
saaxiibkiyaa la fiiriyaa marka waa kaa marka sooma- ee, dhalinyarada waxaa kula maama- een, kula dardaarmaya colaad Eh.
in saaxiibka wanaagsan in badan la raadiyo Ay, oo- oo Saaxiibka dhinaca xun- wanaagsan loo raadiyo.
dhinaca wanaagsan saaxiibka Mustaqbalka.
xun ha saaxiibka xun adi dhan ku qaldi karaa noloshaadii Ahay, oo qaribi karaa oo qaribi karaa Ay.
waxbarashadaadii haddii ahaan lahayd noloshaada kale xagga shaqada xataa saameyn buu ku yeelanaya Ay.
hadduu mashaqaysta yahay Ay.
adna mashaqaysaa noqone Hay.
Ha.
aada umahadsantihiin eh, labadiinaba een, kuwaasna waxay kala hayeen xasan cali cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan sheekh axmed labaduba waa dhalinyaro ka tirsan bahda saxaafadda waxaan ku wareysanayay barnaamijka waa go-aankaada idaacadda v o a da
dhinaca kale wariyaha v o eda ee dhadhaab aadan xasan tarax ayaa la kulmay cabdiweli xasan oo ka sheekeynaya raadka saaxiibka aan wanaagsanayn uu noloshiisa ku yeeshay magacayga waa cabdiweli xasan Een, waxaan ka mid ahay dhallinyaradii oo ku dhasheen xerada qaxootiga Een, da-deydana waa labaatan iyo kow jir aniga markii aan ahaa anoo ah galaaska saddeedaad oo dugsi hoose dhexe bogaayo baa waxaa jirtay dhallinyaro badan oo aad iyo aad aan saaxiib u ahayn qaar isu galaas ahayn qaarna isku xaafad aan ahayn marka dhallinyarta banooni aan isla ciyaari jirnay xaafadda waa la isla baashaali jiray marka waxaa dhacday dhallinyaradii kuwo ka mid ah een, inay dhahaan niyow maalimaha iidda ah iyo jimcada iyo maalimaha fasaxa oo dugsi iskuul jirin waxaan samaynaynaa waan baashaalaynaa oo bahalka qaadka aan rabnaa inaan waqti ku lumino aan ku mirdaalno oo farxad aan ka helno marka waagii hore waan ka yar biyodiidsanaa waan diidi jiray marka ugu dambeys waxaa dhacday adiga saaxiibihii waxay sameynayaan inay al-ultimo aan isla sameyno bcause haddii saaxiibka wuxuu sameynayo aad sameyn weysid sometimes you will feel you are not among the group waxaad dareemi inaadan group ka mid ahayn marka inooda aad groupkaas ka mid noqotid oo qof ku leeyahay uh, is important bila oo dhalinyarada ka tirsan saaxiibaha inaad noqotid waxay kugu qasbaysaa in wixii aad sameyn sameynayaan aad la sameysid marka waxaa dhacday aniga oo u baasay iskuulka secondary-ga oo ah form one baa waxaa dhacday dhalinyarada inay dhahaan maalinta ciidda insha allah bahalkaas baan cunaynaa niyow arrintaasaan kula socodsiina haddaad nala baashaa loo adi marka cabaar kadib markaan fikir waxaan isdhahay saaxiibayaasha meel uga hartid male saaxiibaha ad ala kulli xaal wixii baan isla qaadanay sidaan ku baashaalnay marka arrinta waxay ku bilaabatay si fudud oo joogs joogs oo ciyaare marka dambe heer waxay gaartay oo meelaan laga soo laaban waayo ee tagtay maxaa yeelay dadkii ardayba iska ahaayeen meesha waxa la jooga waxirada qaxooti qofka ma awoodo balooda wuxuu ku gadan lahaa marka qaar badan waxay ku qasabtay oo aniga xataa kamid ahay in bahashaas ay nala tagto oo raaxadaas oo bahalkii aan raadino oo iskuulka qaar life withdraw ku dhaco oo arrintaas adiga nagu qasabtay qaarkood xataa waxay qasabtay in iskuulka marka dambe finaal ay ka baxaan ani xataa waxaa kamid ahaa dhalinyarada iskuulka bahalkaas dartiisa uga tagay marka adiga ugu dambeys aqligu waxaa sidal dhahay aan usoo laabano intaadan gunaanadkii aadan gaarin markii meesha ay maraysay bal dhalinyaradii iyo adigii xaggeed heerkiina ay ka gaarteen mise muddo intee la egyaad is leedahay balwaddaas waad ku dhex jirtay oy ku duufsadeen dhalinyarada saaxiibada ah balwadda waxaan si fiican ugu dhex jirnay oo dhalinyarada saaxiibtina waxaan ku dhex jirnay muddo oo laba sano ah form one iyo form two xataa iskuulka waxay u qasabtay inaan form one iyo two aan si fiican u dhigan aan dhiganin oo ka baxo balwaddaas darteed marka waxay khasaarada weyn adagelisay waxay laba sano iskuulka maan akhrisanin balwaddaas in baan ku jirnay iyo banooni ciyaar iyo balwaddaas iskuulkayga xataa uga habsaamay kadib aada insha allah waxaan sameeyey isbeddel isbedelkii yaad samaysay sidaa hadda aada sheegayso bal isbedel nooceed saaban karta yaase kugu dhiirigeliyay inaad isbedel samayso oo noloshaada waxaa ka bedesho qofka koowaad u mahad celinayo oo isbedelka igu dhiirigeliya waa hooyaday macaan khayr lahasiyo maamada waane iyo si igu wada iyo caqli celin ay dhahda arrintan kuma roono mustaqbalkaada uma roono saaxiibahan iyo dadkaan aa ku daba xiratay iyo waddadaan ku socoto waa waddo qaldan mustaqbal ifayana sidaan kaagama horeeyo marka waxay dhahday haddii aad rabtid noloshaada nin oo bulshada dhexdeeda sumcad iyo qiimo ku leh waa inaad bedeshaa nolosha wax ka bedeshaa waa inaad saaxiibaha bedeshaa waa in dhaqankaada dhan total ah bedeshaa
kadib maxaa dhacay markii hooyada ay kugu waanisay inaad saas samayso maxaa dhacday si leedahay
kadib waxaa dhacay saaxiibiyahan marka hore tartiib tartiib aan uga goostay saaxiibiyahan ka goostay marka isagocaan waxaan dhihi niman yahow biisi baan nahay nima imaan karo meelihii tegi jireen iyo meelahaas ku imaan jirno dhanaan ka go-ay waagaasna dhalinyarada salaada iska gebgebay ahayd masaajidkaan isku xiray salaada ilaahan bilaabay dhalinyaro kaletood oo kuwaas ka bedelan oo balwad aan lahayn oo meel iskugu imaadaan oo shaah laga cabo oo banooniga ciyaaraha daawadaan kubadda cagta oo rag aqoonyahan iskuul soo bogeen iyo rag markaas iskuul wadaan oo ka mid yihiin kuwii baan ku xirtay marka groupkian ku jiraan ka soo baxay aan dib ugu laabano waxaad noo sheegtay in iskuulka aad form two oo dugsiga sare aad ooga tagtay iskuulkii markaad ku laabatay ma dhamaysatay iskuulkii markii aan iska daayay balwadda oo arrintii dhan aan daayay iskuulka hal sanaan banaan ka joogay oo caadi aan iska dhinyarinayay kadib maamada iyo aniga markaan go-aan gaarnay aan fikirnay waxay caddaatay weli wakti kaamo inuu iga lumin waxaa la hadda weli waa yar tahay iskuulkaada haddaa ku laabatid waad soo bogi kartaa weli dadaalkii hore mid ka fiican waad samayn kartaa marka arrintaas kadib dhiirigelintaas waxay u celisay inaan iskuulka aan ku laabto marka form two first time aan fadhiistay iskuulkan dib ugu laabtay
iskuulkii waa dhammaysay dabcan collegena haddaba waa dhigataa maxaa shaqo hadda aad qabataa waa su-aal aada u muhiimsan iskuulka markaan soo bogay waxaan helay scholarship oo college markii scholarshipki aan helay macalinimona waan helay oo shaqa oo macalinima soo baxday hadda alxamdulilah macalin iskuul aan ahay iskuul hoose dhexe dugsi hoose dhexaan dhigaa at the same timena ardayno ah oo college aan sameeyaa oo shahaado dibloma hadda hagaajinaa
waxaa jiro dhalinyaro badan oo sidoo kale ah oo mustaqbalkii ay ka lumiyeen dhalinyaro ay saaxiiba yihiin kuwaas u horseeday inay balwad galaan amaba balwadooyin kale oo mataqaana sida qaadka iyo daroogado kale inay galaan dhalinyaraaska maxaa kula talin laheed is leedahay waa su-aal aada iyo aada u muhiimsan arinta keli oo hadda welwelka muruga igu haysa waxay tahay dhallinyaradii meesha aan taagnaa taagan marka hadda arko murug iyo waxay qabato iyo caloolxumo waxaan jeclaan lahaa nin walba oo dhallinyaro ah wakti kama lumin soomaaliya waxay ku mahda mahdaa aqli waa xaasid marka qofka dhallinyaronimo iyo haddii qaado oo laga aqli badiyo oo bahashiisi lagu rido oo waddada ka hadlaawo weli still jansa u bannaan wixii hore hadduu ka tanaasulo oo waddada fiican kusoo dhaco oo saaxiib iska bedelo oo uu waktigii iyo meeshii noloshiisa hore markuu waddada ka leexanaya meeshii i maraysay uu maro ama iskuul uu ku laabto ama uu shaqo raadiyo ama adi wax walba uu sameeyo waxaan aaminsanahay qofka dhallinyaro eh oo hadda nolosha ka dhacay oo baluudaas ku jiro inuu wax aad iyo aad weyn u qabsan karo ugu dambeyntii waktigii kaa lumay aad ku jirtay balwadan aad cunaysay qaadka ma ka qoomamaynaysaa mise waxaa is leedahay wakti fiican bay aheedo waayo aragnimo kuusoo kordhisay su-aal kaloo aada muhiimsan waay waxaa waaye waxay iskugu jirtaa qoomamo iyo farxad haddii aan ku hormaro qoomamada waxaa waaye waktiga dhuman labada sano heerka hadda taagnaha maan taagnaan lahayn haddii aan si fiican u dadaal lahaa oo natiijo fiican iskuulkan keeni lahaa waxaa laga yaabaa jaamacado oo qaali ah iyo ama inaan heli lahaaba resettlement oo jaamacado dibadda laga qaadi lahaa laga yaabaa haddii ka jogeyso waxaa laga yaaba lahaa jaamacad dalka kenya oo nairobi university ama jaamacado ka weyna higsan lahaa marka dragaskaas darteed wuxuu igu kalifay gradekii grade aan u qalimin inaan helo midaas waa midda aan ka qoomeeyay iyo waktiga i dhaafay iyo iskuulka xilliga bogay iyo dib u dhici igu dhacay waxaas horta waa arrimo oo badan iga khasaaren waay alxamdulilah talmaad aan ku faraxsana waxay tahay waxa waaye waa noolal aan soo arkay oo experience leh marka waa noolal aan ka sheekeyn karo qof kasta oo waddadaas ku socda aan u aqli celin karo waa experience oo insha allah u malaynaa oo wax soomali waxay dhahdaa meel walba oo la maro dabnin gubtaa dambaskiis ka dhaco marka waa arrin experience iyo waayo aragnimo ileh oo qof walba oo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo walaalkii ah aan ka waanin karo aan uga caqli celin karo qofka kaletood oo asagana waddadaas ku dhacayna waxaan u noqon karaa tusaale muhiima aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo warbixintaasi ama warays la yeelanayay cabdiweli xasan dhinaca kalena wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa raadka saaxiibadu isku leeyihiin ka waraysatay cabdifataax tahliil samatar maamulaha dugsiga new generation ee magaalada boosaaso
cabdifataax tahliil samantar maamulaha madarasada next generation academy ee ku taalla boosaaso xaqiiqatan saaxiibka xun waxa uu ku keeni karaa cidda uu la socdo dhibaato aad u tiro badan waxaad dareemi kartaan wax walboo xun iyo wax fiican isku meel lama dhigi karo qofka caadiga ah oo ganacsatada ah oo suuqa ama bataatiga ama basasha ku gada subixi shaqada ugu horeyso uu qabto waxay tahay kuwa xun inuu iska saaro si aysan saamayn ugu yeelan kuwa kaleetoo fiican caruurta iyo bani aadamka oo dhanna waa saas oo kaleeto haddii ilmo xun ilmaha uu la saaxiibo wuxuu ku daaranayaa xumaantiisa oo markaas macnaha inuu afka oga sheego xataa ogama baahna ilmuhu waxay wax ku kala qaataan ficilka markuu arka cunugan siduu u dhaqmayo waxa uu ku hadlayo sida uu samaynayo habdhaqankiisa wuu ka qaadanayaa maadaama ay caruur yihiin ay wada joogaan waa gartay marka haddii qofkaani uu yahay qof wanaagsan sidee buu qof xun see ku kulmi karaan meelaha ay ku kulmaan xab sidee aba isugu imaan karaan
bani aadamku waa isku khasban yahay mar walba macnaa meel walba uu joogo waxyaabo mushtaraga ayaa ka dhexeeya masalan waxay wada tegayaan iskuul waxay wada tegayaan goob shaqo waxay wada raacayaan baski waxay wada fadhiisanayaan mukhaayadii suuqi bay ka wada adeeganayaan marka mar walba bani aadanka halkaasuu isku arkayaa qofka waxaa laga yaabaa qofkan kaleeto xumaantiisa inuu dareemo xili dambe isbishale ama dhallinyarada ama caruurta hadda waxaa arkaysaa marka la tahriibayo hal cunugoo keligiis taga ma jiro waxay u baxaan koox koox bay u baxaan oo markuu cunug tago ama laba ama saddex ama afar baa hal mar wada baxday waxaa dhici karta tiradaas caruurta ah oo baxday inuu fikradda hal qof iska lahaa oo kuwa kaleetona aysan hadduusan qofkaas aysan kulminin weligood inaysan tahriibeen baa dhici karta marka bani aadanku meelo badan bay ku kulmaan saamayntaasna waa isku leeyihiin waa gartay dhinaca balwadoo kale ma laga yaabaa inay saaxiibka xumi inuu baro ama saaxiibka balwadda leh inuu qofka kale uu baro balwadda haa khas- khasbiyan oo qofka balwadda leh iskama uusan keenin balwadda meel unbuu ka keenay wuxuu ka keenay ama eh, saaxiibka keliya xataa inaysan noqono mararka qaarkood waxaa dhici karta waalidka iyo aqribada laftigooda inay meesha soo galaan oo dad kaloo waaweyn inuu kaga daydo laakiin inta badan waxaa dadka isku dayda inta isku ageka ah ama markaas macnaha isku cumriga ah marka hadduu cunugan uu la saaxiibo ilmo sigaarka caba waxaa dhici karta goor uu sigaarka barta inuusan aqoonin macnaha maalin uu usoo shido uu ka dhuuqo maalin uu yidhahdo ii dhiibaan dhadhamiye waxaa dhici karta isagoon ka warqabinba inuu ilmahan kaleeto wixii uu ka barto marka balwaddu waxay ku jirta waxyaabaha ugu badan oo laysku daarto sida cudurada laysugu daarto oo kale Een, sidee baa looga hortagi karaa marka qofka wanaagsani inuusan xiriir la samayn ama uusan saaxiib eh, uusan la noqon qof aan wanaagsanayn waa laba mas-uuliyadood waxay ku xira- ku kala xiran tahay maraaxiisha marka qofka uu yar yahay waxaa arintaas mas-uuliyad ay ka saaran tahay ee, waalidka caruurta dhalay inay markaas ay la socdaan yuu iskoolka la dhigtaa yaa dariska ah uu la socdaa inuu cunugiisa dadka uu la socdo uu ka warqabo maadaama ilmuhu asaga uusan dooran qofka uu la kulmayo waxaa u doora waalidka wuxuuna ugu dooraa deegaanka uu degan yahay ee, inta gooro ilmaha bannaanka ay aadayaan dugsi qur-aanka uu aadayo iskoolka uu aadayo waxyaabahaasoo dhan waalidkaa doora marka waalidka asagaa waxaa laga rabaa inuu doorto meel uu isleeyahay habdhaqankeedu way fiican tahay ciyaalka iskugu yimaadana waa nadiif dhinaca waxbarashadoo kale een, waxaa jira caruur wanaagsan ka hor inta aysan iskuullada aadin oo guryahooda iyagoo maaragtay wanaagsan ka soo baxa haddana muddada ay iskuulka dhiganayaan uu isbedel ku dhaco maxaa u sababa Ee, waxaa u sababa caruurta kaleeto iskoolka imaanaysa horta caruurta ee, markii laga soo taga akhlaaq xumada waxaa jira dhibaatooyin kaleeto laftigooda ay qabaan waa iyaga aysan kasbanin laakiin ay ku dhasheen oo macnaa ciyaal waxaa jira qalqaaliya ee, annaga hadda soomaaliya waxaa dhici karta tabarta oo yar awgeed inaan caruurtii la kala saarin laakiin caalamka marka lagu nool yahay ee, ilmo walba kuma jaango-ona inuu dhigto iskoolka caadiga ah waxaa jira caruur badan oo u baahan special schools in la geeyo maadaama aysan fasalka caadiga ah aysan aysan dhigan karinin marka eh, saamaynta iskoolku qayb weyn ayuu ka leeyahay oo meesha uu tegaya ilmuhu haddii aysan meel degan aysan ahayn saamayn bay ku yeelanaysaa oo cunugi wuxuu behaviorka wuxuu qaadanaya ama habdhaqanka ciyaal kaleeto iskoolka la dhigta sidee baa marka dhallinyarada qaybteed ay een, ku xulan karaan saaxiib wanaagsan Ee, qofka had- marka uu yaryahay hadduu saaxiib fiican u helo marka uu weynaado way fududaanaysaa sababtoo qofka marna waa mar uu abuurmayo marna waa mar uu abuurkiisi dhammaaday marka haddii waalidka marka horeeto uu kula dadaalo inay habdhaqan fiican caruurtoodana ay yeeshaan dadka ay la socdaan ay habdhaqan wanaagsan leeyihiin markay weynaadaan qofkii ama qaangaar uu noqdo waxaa dhib ku noqonaysa qofkii kaleeto oo dhaqankiisa uu xumaa inuu la jaan qaado maadaama uu dhaqan horeeto uu lahaa ee, isla markaba uu ka cararayaa qofka sida qofka baniaadamka dabka uga cararo iyo qofkaana uga cararaya markuu arko yaa wuxuu garanayaa inaysan aysan wada dhaqmi karin ama ismaajgarayn karin marka way fududahay markaas haddii uu qofku aasaas horeeto fiican uu leeyahay markuu soo qaangaaro inuu asagu xusho ee, dadwan wanaagsan maadaama dabeecad wanaagsan marka horeeto lagu soo ababiyey qofku haddii uu weynaado garaadkiisina uu koro saaxiibka xumi saamayn ma ku yeelan karaa nacam haa bani aadanku xataa hadday siddeetan boqol jiraan saamayn bay isku leeyihiin oo qofku haddii uu kula dhaqmo oo markaas macnaa mar walba aad wada joogtaan waa siday soomaalidu tidhaahdo macnaha ee deriska marku diin ay tidhaahdo marka dambeetana ay ku dha- marna ku dayo marna ka darnow marka qofka bani aadanka dadka uu la nool yahay agekuu doona ha noqdo habdhaqankooda waxbuu ka saamaynaya masalan qof hadal kulul ama dabeecad kulul oo haddii aad maalmo badan la joogto saad isaga difaacayso qofkaas marka dambeeta asagoo kalaa noqonaysa markii asaga aa ka tagtana bani aadankii kale oo aad la kulanta sidii qofkaas aa ula dhaqmaysay baad ula dhaqmaysaa marka bani aadankoo dhan waa isku daartaan dabeecadda
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxaa ahayd faadumo yaasiin jaamac oo saaxiibka iyo raadka uu ku leeyahay qofka kale ka waraysatay cabdifitaax tahliil samatar oo ah maamulaha dugsiga new generation ee magaalada boosaaso markana waa dhinacii sugaanta waxaa idinku soo maqan heeska wadnahay dhag leh ee farxiya fiska
Yeah.
heesta wadnahay dhagle iyo farxiyo fiska haddayna intaas kaga nimaadno halkaad kala socotaan waa bartamaha barnaamijkii waa go-aankaaga oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oon kaga hadlayno dhalinyarada iyo raadka saaxiibadu ay isku leeyihiin waxaanay noo soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waa go-aankaaga xubintiisa wicitaanka waxaana marti noogu ah suldaan maxamed yuusuf cabdi oo jooga dalka ostri waxaana barnaamijka uu ku saabsan yahay asbuucan saameynta saaxiibka uu ku yeelan karo qofka kula noqonaya noloshaada ee bal ugu horreyntii suldaan kusoo dhowow barnaamijka dhegaystayaal ayaa khadadka ku jira nagala qaybgeli doona haddii bal ugu horreyntii adiga aan ku siiyo aragtidaada nooga waran qofka saameynta nolosha qofka kale uu ku yeelan karo ee xagga saaxiibtinimada markay timaado sahro waa ku dhowahay waadna mahadsan tahay dadka barnaamijka igula qayb qaadanayana aad baan u salaamaya iyagana markii aan su-aashaada u soo dego saaxiibkaagu noloshaada wuxuu ku yeelan karaa sida aan qabo arrimo aada u muhiimsan ta ugu ugu horeysa waxa weeye markaan kala qaado saaxiibkaagu qof kasta wuu kaaga sokeeyaa hadday noqoto walaalka iyo hadday noqoto ehelka iyo hadday noqoto aabbaha marka saaxiibkaaga wanaagsani horumarkaaga iyo waxqabadkaaga ayuu wax badan ku yeelan karaa saaxiibkaaga aan wanaagsanayna burburkaaga iyo dhibaatadaada iyo waxaaga ayuu wax ku yeelan karaa marka waxaan isdhihi karaa saaxiibku waa numberka ugu horreeya oo noloshaada qeybta ugu horreysa taasaan anigu aaminsan aan isdhihi karaa waa hagaag marka haddaan bal usoo baxno dhalinyarada oo kaleeto ee waa dhalinyaro yaryar oo jilalka soo koraya ah marka saaxiibka xun ay yeeshaan sidee baa saameyn noloshooda ugu yeeshaa hadday noqoto dhinacyadii waxbarashada hadday noqoto dhinacyadii mustaqbalka marka uu yeesho saaxiib fiicanna sidee baa saameyn ugu yeeshaa dhinacyadii kale ee nolosha haddaan bal dhalinyarada u gudubno
marka uu saaxiib xun yeesho aan ku hormaro wuxuu uga yeeshaa burbur waxbarashadiisa sababtoo ah uma hago dhankii wanaagsanaa umana hago dhankii waxbarashada for example saaxiibka xun oo ama ha noqdo nin balwad ka shaqeeya ama ha noqdo nin saaqid oo dhalinyaro saaqidiina ayaa jirta wuxuu jecel yahay ninka saaxiibkiisa inuu wadada isagoo uu maray uu marsiiyo inuu uga sheekeeyo ama u faaniyo in ay fiican tahay fadhi kudirirku saaqidnimadu iyo gidaar istaagu sidaas ayaa ilmuhu marka uu kaga baxaa jaaniskii uu wax ku baran lahaa ama wadada fiican uu ku mari lahaa waa garta saaxiibka wanaagsanna waxaan qabaa saaxiibkiisa wuxuu u sheegaa waxa wanaagsan uu soo arkay iyo diintu uga sheekeeyaa iyo inuu wax barto wuxuu uga sheekeeyaa waxqabadka wuu waaniyaa salaadu u tilmaamaa waddada saxan ayuu u tilmaamaa markaasaa qofkaasuna wuxuu noqdaa qof wanaagsan oo saaxiibkiis la jaan qaada waaya soomaalidu waxay qofka eegtaa markay sahro eegayso saaxiibkiisa eegtaa markay wax ku darsanayso isaga ama markay rabto inay wax la wadaagto ama markay rabto qofkaa inay fiiriso habudhaqankiisa saaxiibkiisa leeyahay baa la yidhaahdaa Waa taasuna soomaalidu way ka fiirisaa waa gartay aad baad umahadsan tahay suldaan khadka telefoonka qof ayaa ku jira ka mida dhegaystayaasha ee magacaaga kusoo dhowow barnaamijka ee su-aasha aad weydiin lahayd suldaan maxamed yuusuf cabdi oo marti noogu ah
waa mahadsan tahay zahro suldaankana waan salaamayaa adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o edana waan salaamayaa haddii ay noqoto inaan suldaanka su-aal weydiiyo waxaan jeclahay marka horeto hadda inkastoo hadda qadka soo galay oon topica aan lasii qabsanayo suldaanka waxaan weydiinayaa qofka yacni qofka saaxiibka labada qof markay saaxiibo yihiin soomaalidu waxay tidhaahdaa hebel markaad fiiriso waxaad fiirisaa saaxiibkii yani saaxiibkii hadduu xun yahay asagana wuu fiic wuu xun yahay saaxiibkii hadduu fiican yahay asagana wuu fiican yahay marka suldaanka waxaan weydiinka waxaan weydiinayaa saaxiibka saaxiibka wanaagsan wuxuu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee bulsho laga dhiso ama bulsho ay kasoo baxdo waxaa laga yaabaa qof aada u xun markaad aragtid hadduu la saaxiibo qofka wanaagsan qofka wanaagsanaa si inuu soo jiido oo qofkaasi xumaantii uu sameynayo dhan intuu ka tanaasulo uu qofkan wanaagiisa u qaato sidaa darteed uu uu kusoo hogaamiyo wanaagii qofkan uu sameynayay waa sax Eh, aniga run ahaantii ma qabo eh, qof qof xun hadduu qof fiican iyo qof xun hadday wada saaxiibaan qofkaas inuu xumaanta sii gelayo ma aaminsan laakiin waxaan aaminsanahay qofkaasi in uu soo jiidaya qofkaasi xumaa ee xumaantii uu uu- uu ka tirtiri karaan aaminsanahay aad baad u mahadsan tahay waayahay zahra waad mahadsan tahay tala soo jeedintaadaasi intaasi aan kaga gudubna waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira ee marka iyana ee naga soo wacaysa soomaaliya bal ku soo dhowow ee ugu horeyntii magacaaga ku bilow iyo magaaladaad joogtid ee kadibna su-aal haddaad qabto ku salaysan saaxiibka sidee buu saameyn ugu yeelan karaa noloshaada
sahre cabdi axmed ugu horeyn waa ku salaamay adigii dhammaan shaqaalaha v o a da magacayga waxaa la yidhahdaa caasho cali bashiir oo kasoo hadlaysa magaalada kismaayo Een, ah, marka horeeto le waxaan rabaa inaan ka hadlo een, saaxiibka wanaagsan een, sida uu kuu saameyn karo ama aada adiga u samaysan karto xitaa saaxiibka wanaagsan mar walba waa kan dhinacaaga jooga ee isu kalsoon tihiin ama daacadda isu tihiin een, ku ogaan kartid een, waqtiyaabaha waqtiyada aa u baahan tahay oo ah een, waqtiga aada murugeysan tahay in uu kula qeybsado waqtiga aada faraxsan tahay oo kale Een, ah, iyo in aad waxaas oo dhan waxaa kasii daran aad is-aamintaan saaxiibka wanaagsan sida hadduu kuu sheegto kale sir idinka dhexeyso oo kale tole sirtiisa aad u xafido asagana sidoo kale inaad u sameyso Een, ah, saaxiibka wanaagsan astaamo badan uu leeyahay waa inaad daacad isku ahaataan si xataa aada uga kalsoonaatid een, familigaaga ama aad uga dhawaatid dadka kuu dhow dhow asaga khaas kuu ahaado aniga waxaan isdhihi karaa saaxiibka wanaagsan adigaa samaysan kartid qofka asagaa samaysan karo kalsooni ka samaysan karo saaxiibka wanaagsan waa gartay waad mahadsan tahay caasho cali bashiir oo kismaayo nagala soo hadlaysa ayay iyaduna ahayd Eh, waata haddaan dib ugu noqdo eh, suldaan maxamed yuusuf cabdi adiga ayaa marti noogu ah barnaamijka qofka marka la leeyahay saameyn ayuu kugu yeelan karaa sida ay sahro horey u sheegtayba cali En, suuragal ma tahay markuu qof xumi saaxiib kula noqdo intuu xumaanta saaxiib kugula noqon lahaa inaad adigana dhanka kale u jiidi karto ood saameyn ku yeelan karto Ah, way tahay oo wayba dhacdaa Eh, laakiin eh, waa la kala miisaan weynadaa mararka qaarkood hidaayadu waa meesheeda qof xun oo aada la saaxiibto ayaa mararka qaarkood u jiidaa dhanka wanaagsan adigoo wanaagsan oo aada ush- uga sheekaysaa wanaagga uga sheekaysaa waxay tahay waxaasna uu marka bacdi uu iska jaraa hadhowna uu noqdaa nin saaxiib oo wanaagsan isaguna raggiisii iyo saaxiibadiisii kale oo waxaan kula jiray uga soo sheekeeya laakiin dadku sometimes waxay u badan tahay markii dhallinyarada la- la- la yidhaahdo ama la eego dhallinyarada saaxiibka wanaagsani inuu saaxiib wanaagsan uu helo oo markaa wax walba ay ka dhexayso kan xun laftigiisa kan xun uu wax u sheegayo uu soo jiidanayo laftigiisa sir wadaag buu leeyahay sida hadda ay sheegtay caashoo kale sir buu la wadaagaa saaxiib buu iyo waxba u sheegi maayo laakiin waddadii xumayd buu kula saaxiib yahay oo tii magalanaysa aan wanaagsanayn buu kula saaxiib yahay laakiin anigu waxaan qabaa fikirkayga oo ah in qofka wanaagsani uu wax badan uu soo badbaadin karo saaxiibka xun uula saaxiibi karo wax badan uu ka badbaadin karo taasaan qabaa fikirkayga waa gartay En, ma fiican tahay in dhalinyarada gaar ahaana marka ay ku jiraan iskuulada iyo kaleejyada iyo jaamacadaha oo kale in laga ilaaliyo dhalinyarada kale inaysan raacin oo saaxiib aysan la noqonin seese ugu yeelanin ee noloshooda saameyn kaba soo qaat waalidiinta qaarkood sida ay jecel yihiin in ilmahooda keligood ay u ahaadaan ama ciyaalkooda Eh, sahra way way ku habboon tahay mar haddii ciyaalku iskool dhigtaan annaga caruurbaa iskool noo dhigata waxaanu jecelnahay caruurtayadu inay qofka saa wanaagsan ay saaxiib la la yeeshaan sababtoo ah ilmuhu waa dhalinyaro waa waa wax yaroo beebar cad weeye wax walba waa koobiyeynaya markuu saaxiibka wanaagsan arko isla markaaba wuu koobiyeynaya wuu jeclaysanayaa wixiisa iyo waxqabadkiisa wuu jeclaysanaya markuu saaxiibka kale uu arkana xunna wuu danaynayaa oo wuu isagana wuu jeclaysanaya for example hadda markaan ka soo qaado iskoolka dhalinyaraa dhigata qaarkood timaha ayay iska xiiraan sida dadka qurba joogta inankaagi oo dhaqankaagii wanaagsanaa markuu ka arko wuu ku dayanaya because iskoolkii oo dhan ayaa dhowr qof la dhigata toban saaxiibadiisa timihii bay iska xiiranayaan saraawiil bay qaad qaadanayaan day dajisa ama saraawiil way ku dayanayaan hadduu arko marka mid wanaagsana timihii aan iska xiiran timihiisa caadi u jiran yihiin oo surwaalkiisi fiican qaba oo suunkiisi dhexda uga xidhan tahay kaasna wuu ku dayanaya wuu qaadaya marka waxaan qabaa dhaqanka waalidka ah in ilmahooda ay ka ilaaliyaan caruurta aan fiicnayn ama caruurta aan saaxiibka fiicnayn uun waxba u- u- u- u- ula saaxiibin taas fikirkaa waan qabaa waana aaminsanahay maadaama laftigaygu aabbahay oo caruur gabdho iyo dumar rag iyo dumarba intaba aan dhalay oo aan dareemayo waa gartay ee wa- markaad isbarbar dhigto suldaan waxaad ka timid soomaaliya dhinacaas iyo puntland ee waxaad haatan joogtaa wadamada qurbaha Een, bal caruurta iyo dhalinyarada saaxiibtinimadooda qurbaha iyo gudihii wadankii farqiga u dhexeeya muxuu yahay Eh, farqi weyn baa udhexeeya sababta qurbahan aniga a- awlaad baa iigu nool awlaadna waa igu dhalatay soomaaliyana awlaad baa iigu nool farqiga udhexeeya waxa weeye awlaadaydu markay soomaaliya joogto for example anigoo meel kale aan ka doonin dhaqanka deriskooda iyo dadkooda iyo ehelkooda iyo walaalahood ayay lahaayeen laakiin hadda markay qurbaha yimaadeen waxay la darsaayaan daa'iyad ka badan ama ka xoog badan ama ka dhaqan badan ama ka ka ka ka ka kalanta gedisan marka isbedel baa meesha ku imaanaya sababtaa waxaa arkaysaa wiilkaagii oo wuxuu jeclaysanayaa inuu shaati yaroo dhaj xirto wuxuu jeclaysanayaa inuu timaha iska sida saaxiibkiis timaha ugu jiro adigana dhaqankaa ma lahaan jirin markuu soomaaliya joogana dhaqankaa ma aqoon masaajidka ayuu safka geli jiray tukan jiray salaadiisa ardadiisa iyo qur-aankiisa iyo iskoolkiisa wax uguma dhexayn jirin wuxuuna ku dhex jiri jiray baa'iyad ma garanaysaa aad u wanaagsan oo dee saaxiib wanaagsan iyo ehel wanaagsan marka runtii isbedel baan anigu qabaa qurbaha markaan hadda dhalinyarada ku arkay ama aan awlaadaba ku arkaba sababta masaajid baa soo gelaysaa waxaa arkaysaa wiilal yaryar oo kureeya oo shan iyo toban sano jiray oo soomaaliya oo nin walba surweel lugaha ka sarreeya ruugiisa joogo eh, gadaalna ka sii daysan oo gadaashii baridiisii muuqato sidee ku tukanaya salaadii uga ansaxaysaa waxaa arkaysaa wiil yaroo fooda intaa intuu jaray intaasoo dhan xiiray waxaa dhaqanka dee soomaaliya ma lahaan jirin oo baa'iyadii baa keenaysa Waaya.
sababtaa wiilkii iskoolka la dhiganayay oo swedishka ama australiyaanka ama jarmalka ama ingiriisiga ayaa qaabkaa u dhaqmaya waana gartay.
isku fasal waana saaxiib waana glass isku classmate marka taasay eh, qaadanayaan dhaqankaasay qaadanayaan marka ilaahay runtii ha badbaadiyo ayaan leenaha waxa runtii qurbaha ka jira iyo waxa soomaaliya ka jira waa wax aad iyo aad u kala fog waa tahay waalidiinta marka loo yimaado laftooda ma jirtaa waalidiin ee, dhalinyarada ama caruurta saaxiib la ah oo ka duwan waalidiinta kale ka xirxiran ilmahooda inta kale ayagana oo maaragtay saaxiib la yeeshay waa ilmahooda Eh, way jirtaa waalidiin ilmaha saaxiib la ah oo la sheekaysta oo waxay soo arkaan arka anigagaas wiilkayga saaxiib baan lahay hadda wiilasheeda ugu weyn waanu wada sheekaysanaa wax walba kusoo korru ii sheegaa wuxuu iskoolka kasoo arku ii sheegaa dhaqanka dhallinyarada kale uu ii sheegaa runtii wa- aniguna waan ku dhiirigeliyaa waan u sheegaa wax dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo dhaqankiisa iyo dadkiisa inuu qaato inuu nin soomaali soomaaliya yahay inuu nin muslima yahay inuu dhaqankiisa qaato way jirtaa waxaa haddana khadka telefoonka soo gashay mid ka mida ee dhegeystayaasha nagu xiran oo maanta sida muuqataba inta badan gabdhaha ayaa barnaamijka ka qayb qaadanaya gabar kale ayaa khadka ku jirta walaal soo dhawow magacaaga halkaad nagala soo hadlayso Eh, sahre cabdi axmed aada baad u mahadsantahay waana idin salaamayaa dhammaan maamulka iyo shaqaalaha idaacadda v o e-da marti sharaftaan salaamayaa Een, horta waa barnaamij fiican Een, saaxiibka marka la yidhaahdo eh, waa sax qofka raba raba inuu adiga ku barto oo maanta dani kaasoo gasho dantay doontaba ha ahaato waa muhiim wuxuu eegayaa saaxiibka oo qofka saaxiib kula ayuu baranayaa soomaaliduna waxay tirahdaa waaba horeyba u sheegto qofkaa rabti inaad baratid saaxiibkiisaa la bartaa hala yidhi that's why waxay u tahay very important qofka qofka ula saaxiibayo inuu ka fekero Een, taas waa midaan eh, fakarkaasaan ku raacayo oo dadka fakarkan keenay maasha allah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin laakiin waxaan weydiinayaa een, martida een, eh, qofkan ka basoo qaad qof dhalinyaraa ama ehelkaaga waaye ama adaa dhashay ama kasoo qaad xaaskaaga ama ninkaaga wuxuu la saaxiibay qof xun oo aad ujeedid inuu hoog u horseedayo oo qadka uu kasii dhaca ama nolosha kasii dhacayo sidee marka looga hortegi karaa boqolaal soomaali ah ayay dhibaatadaasi haysataa oo ku nool reer galbeedka iyo gudihii wadanka iyo een, wadamada kale een, soomaalidu ku nooshahay oo africa ay kamid tahay marka sidee looga hortegi karaa waa masiibo toos ah oo shacabkeeni ku habsatay abaay adi intay naga soo wacaysaa halkaad joogtid ani waxaan joogaa sweden waxaan joogaa een, eh, gothenburg waad mahadsan tahay haye ee waad maqlaysaa suldaan maxamed yuusuf oo siday u hadlayso ubax maxaad ugu jawaabi lahayd ubaxay aad baad adeer u mahadsan tahay adeer eh, taasi way jirtaa eh, waana wax runtii dhaca laakiin waxaa lagaga hortegi karaa eh, maadaabay arrintaasu ay timaado ama ay dhacdo eh, ilma qofkaagii ama ilmahaagii ama qofka nolosha kula wadaaga wacyigelin iyo wuxu sheegid iyo wuxu tilmaamid ayaa lagaga hortegi karaa isaguna markaa markaad in badan waxu sheegto oo wax badan tusaaliso oo wax badan fahansiiso inuu qaato oo uu dareemo oo waxa u sheegayso adigoo garabkiisiya aad tustid qofkaasuna inuunu waxba u sheegayn uu waddo sa- khaladan qarinayo aad u sheegtid marka sometimes wuu qaadan karaan baan aaminsanahay markii dadka badanaasaa wax loogu sheego wayna dhacdaa wayna timaadaa boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba siddeetan oo dadku wax qaata ayay arrintaa u badan yihiin laakiin qurbahana way ka dhacdaa dalkana way ka dhacdaa sidaad u sheegtay arrintaas n haddaan su-aal kale ku weydiiyo adaa mahadsan n dadka qurbaha jooga n dhibaato badan baa haysata marka dadkii gudihii lama barbar dhigi karo oo gudihii ugu yaraan waad xishoonaysaa oo dhaqankii baa ku xadidaya weli dhaqanku faraha kama bixin markii soomaaliya iyo africa la eego laakiin dadka ku nool reer yurub iyo eh, qaaradda america sidee uga hortegi karaa ma la dhihi karaa dhalinyarada inta badan wadankii ha loo weeciyo dib ha loo celiyo maadaama lama huraan ee cawska jiilaal uu yahay sida soomaalidu sheegtay waa tahay haye suldaan ubax aad baad u- aad- wax aad baad umahadsan tahay waa runtaa eh, qurbaha iyo dalkii faraq baa udhexeeya sababtaa qurbaha eh, iyo dalkii waa dal dhaqankeeni iyo gurigeeni iyo dalkeeni iyo hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo ehelkii iyo dadkii joogeen qurbuhuna eh, waa baayad badan iyo mawjado badan aynu soo galnay Eh, marka dhibaata way jirtaa laakiin waxaa lagaga hortegi karaa ilmahaagii oo aad la saaxiibto u sheegto waxa xun iyo waxa wanaagsanna aad u sheegto waxa xunna inaynan wanaagsanayn dhaqanna inuu lahayn aabbaheen awowaheen ayeeyadeen habayarteen inagu dhaqan inooma aha dadkaasna aad tusto inay dad dhaqan gaara ay leeyihiin inaguna aynu dhaqan gaara iyo soo jireen gaara aynu leenahay taasaa lagaga hortegi karaa loona sheegi karaa ilmaha inkastoo ilmuhu in badan ay kaa maqan yihiin oo aan ognahay inay toddobada subaxnimo baxaan shanta galabnimo soo noqdaan intaasna ay ku dhex jiraan mawjado badan mawjado badan iyo dad badan iyo jinsiyado badan aan dareemayno in yarna ay kula joogaan laakiin intaa yarka ay kula joogaan iyo wakiindiig oo kale ayaad ilmahaaga la saaxiibi kadhaa wax kastoo lagu soo shuban aad ka maali kadhaa waddada saxanna aad u sheegi kadhaa taasaan aaminsannahay taasaana lagu guulaysan karaa waa garta aad aad baad umahadsantahay waad mahadsan tahay ubaxay aad iyo aad waa tahay suldaan bal haddaan marka dib ugu yara noqdo ee su-aal halkaasi saaxiibtinimada marka ay gaarto caruurnimo kaba soo qaad ilmaha marka ay dugsiyada dhigtaan ama xaafadaha dariska ay ku yihiin oo wada ciyaarayaan ayay ka bilaabataa iskuulladay gaartaa iskuulaadka sare waxaa laga yaabaa ilaa jaamacadaha inay gaarto dadka nolosha dhexe sidoo kale marka la waweynaado kaba soo qaadba ama dadku waayeel ay noqdaan sidee bay ee, usii waartaa saaxiibtinimo laba qof dhex martay sahray eh, way jirtaa saaxiibnimada waxay ka bilaabataa sidaad sheegtay xaafadda iyo markii la yaryar yahay waxay gaadhaa arda qur-aanka waxay gaadhaa dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa heer jaamacadeed qofku uu ka gaaro laakiin saaxiibka wanaagsan laba saaxiibadu waa labo saaxiibna waa saaxiib wanaagsan oo aad dareemayso saaxiibna waa saaxiib dhalanteeda oo waayaha la socda Sa- waa- sa- waa- saaxiibka waayaha la socdaa saaxiibkaasu ma sii socoto saaxiibadiisu oo meel un bay ku hadhaa maalin maalmaha ka mid a laakiin saaxiibka wanaagsan oo wanaagsan oo saaxiibnimada idinka dhexayso iyo waxwada cunku idinka dhexeeyo waxa saaxiibkaasu wuxuu kula gaaraa ilaa waa xilliga aad odannimada noqotid ama xilliga aad duqowdid waa qofka kula jooga waa qofka taariikhdii aad soo madheen aad ka wada sheekaysataan waa qofka kalsoonina aad isku qabtaan sometimes sida ka dhacda anigu baadiyahan ayaan in badan ku dhaqnaan jiray ama gobolada soomaaliya waxaan arki jiray dad ka wada sheekaysanaya laba ho- ho- islaamood oo yaraantoodii ka wada sheekaysanayo saaxiib ahaayo wada joogayo haddana sii wada joog laba oday oo kale ayaan arki jiray ilaa yaraantoodii ka wada sheekaysanaya marka hadalka waxaan leeyahay saaxiibka wanaagsan ayaa ilaa weynaantaada kula gaara ilaa xilliga ugu dambaysa mar walbana aad saaxiibtihiin ni- oo bara xataa bara ciyaalkiisa uga sheekeeya inaad ninkaas saaxiib ahaydeen nin wanaagsanna uu ahaa intaas ilaa yaraantiini ilaa iskoolkiini ilaa intaasna aad saaxiib ahaydeen bulshaduna isu kiin taqaano taasahana sahra ayaa anigu aaminsanaha saaxiibka wanaagsan waa garta ee familada saaxiibada ahna muddo dheer iyo gadaal ayay usii raagaan sidaad sheegtayba ee bal marka marka aad eegto ee waayaha saaxiibtinimada iyo dhe- dhanka reemiyiga maadaama aad ii sheegtay inaad ee xusuustaada weli ay ku dambeyso maxay kaga duwan tahay tan magaalada tan magaalada iyo tan eh, miyigu waa wax wax xoogaa kala gedisan weeye sababtoo ah saaxiibnimada miyiga ayaan anigu aaminsanahaba inay aada u wanaagsan tahay sababtoo saaxiibnimada miyiga markaan kuleeyahay tan magaalada way ka wanaagsan tahay eh, dhalanteed maaha dadku way is aaminayaan saaxiibnimo horeer ayay soo aaminayaan dad ariga wada raaci jira weeye dad wax walba isla ogaan jira weeye dad caanaha wada lisan jira weeye dad dhaanka baadiyaha ay wada dhaansan jira weeye dad wada sahan tegi jira weeye dad ariga soo wada ceshan jira weeye dad naqa u wada guuri jira weeye marka waxay ka ka fiican tahay boqolkiiba boqol waa dad meelo badan isla soo maray ama wax badan isla soo qabsaday oo dhib iyo dheefba isla soo arkay marka taasay kaga fiican tahay ta miyigu ta magaalada ta magaaladu qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhalanteed noqoto oo qofka aad muddo badan muddo yar intaad saaxiib la noqoto hadhow waagaas oo kale aad meel kale kala aadaan ama aad islowdaan ama meeshii ay saaxiibnimadiinu ay ku burbudho ayna sii socon laakiin saaxiibnimada wanaagsan waa ta kula sirqowda kula adigoo yaraantaadana kula bilowda meel walbana kula madha saaxiibkaana aad tihiin qofka aadan waxba kala qarsan wax walbana isu sheegtaan wax walbana kala qaadataan lix saac oo habeennimana guriga aad kusoo qaraaci kadid waxna u sheegi kartid waa gartay saaxiibnimada taasaa anugu qabaa waayahay marka markay timaado ee, qofka macaariifka kula ah iyo qofka ehelka kula ah ee, sida loo kala xeeriyo oo ama qofka ehelka kula ah laga yaaba in qofka saaxiibkaaga inuu kaaga dhowaado oo aad wax walbo sheekooyinka hoose aad la wadaagi kartid ah sidee bay soomaalidu taasina dhaqan ahaan ay u leedahay Eh, taasu dhaqan bay soomaalidu ka leedahay Eh, saaxiibkaa iyo walaalkaa iyo ehelkaagu labay kuu kala yihiin walaalkaa waxaadan u sheegin ama waxaadan kala tashan ama ehelkaa waxaadan kala tashan iyo adeerkaa iyo aabbaha ayaa saaxiibkaaga wanaagsan kala tashanaysa u sheegaysaa wixii kugu soo korray caawe haddaad doonto xataa riyo ku arag saaxiibkaa waad u sheegaysaa waxaad dhahaysaa caawa waxaasaa igu soo korray laakiin waxaa laga yaabaa inaad ehelkaa iyo walaalkaaba u sheegin marka saaxiibka wanaagsan oo fiican boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayuu ehelka kaaga sokeeya xataa waxaa laga yaabaa soomaalidu dhaqan bay lahaan jiray markii ka wax laga tabanayo meesha aabihiis loo diri lahaa ama walaalkiis loo diri lahaa saaxiibkiisaa loo diri jiray si uu saaxiibkiis u qabto waxna uu sheego marka boqolkiiba boqol saaxiibka wanaagsan baa u dhow iyo ehelnimada fatlu qadiim khayru min annasab macruufatu lqadiim khayru min annasab sababta macruufadu way ka qaalisan tahay nasabada way ka qaalisan tahay waa tahay ugu dambeyntii maxaad kusoo xiri lahayd oo tusaalaha aad siin lahayd dhallinyarada laga yaabo inay maanta saaxiibtinimo isu shinsanayaan ama ay isu yaqaanaan ama kuwo darsi ay ahaan jireen ama saaxiibo hore ay ahaan jireen inay isu soo hiloobaan oo qurbahahaba ugu badnaatay meelaha ee, ardaydaadii ama dadkii dariskaagii ama asxaabtaadii saaxiibada iskuullada inaad ku aragta laga yaabo ood muddo dheerna soo wada aheedeen dad ee, xabiib oo aada isugu dhow maxaad ku dhihi lahayd Eh, waxaan ku dhihi lahaa saaxiibka wanaagsan eh, waa wax aada u wanaagsan Eh, qofka wanaagsan oo saaxiibkaagana inaad ka agdhawaatid oo mar walba lasii lasii mushqaalatid oo lasii sheekaysatid oo is- sii wa- is- isxog waraysataan waa wax aada iyo aada u muhiimsan weeye sababtoo aniga waxaabay ku dhacday anigoo yaraantaydi nimaan saaxiib lahaa ayaan muddo badan waayey haye muddo badan markaan waayey ayaan waa dhawayto taleefonkiisa waxaan ka helay isagoo dubay jooga Mhm.
waxay noqotay in walaalkay ama aabbahay oo kale aan helay sababto ah muddo badan baan kala maqnayn isku tuulaan ahayn tuulalaya xijijlaan wada deganayn yaraantayadii baa wada cayaari jiray waana Waa la sax.
wada guday meel baan wax ku wada cuni jiray meel baan wax ku wada cabi jiray Mhm.
ee, ceelkaanu ku wada dhici jiray dharkaanu kala qaadan jiray meel walbaanu wada mari jiray wallaahi waxaan mooday walaalkay ama aabbahay inaan helay ama aabbahay iisoo noolaaday marka saaxiibka wanaagsan waa wax wanaagsan waxaana dhalinyarada ugu baaqayaa qurbaha jooga inay saaxiibkooda wanaagsan tixgeliyaan ee, talooyinkana ka qaataan lana sheekaystaan ee, wax badanna ay ka faa'iidaan weligoodna ay Waad- saaxiib wanaagsan oo gaara ay yeeshaan ayaan ugu baaqayaa insha allahu tacala oo laysu soo baholyoobo oo laysu soo boholyoobo oo gacanta laysqabsado oo laysdoono oo laysxidhiidhiyo anigu ragga hadda aan saaxiibada ahayn oo aan isku ardada ahayn oo isku dee dadku markii la kala waaweynaaday waxaa la yidhaha adduunka in la wada joogo nin iyo dantii ayaa diiday aakhirada nin iyo camalkii waa dadku gartay dee waa la wada joogay tuulooyinka iyo magaalooyinka laakiin dee markii la kala weweynaaday nin walba meel bay u tuudhay nin walba qurbahay ka tuudhay qaar meel kaley ka tuudho dantaa kala kaxaysay laakiin anigu hadda saaxiibaday waan xidhiidhiyaa meel kasta ay joogaan africa ha joogaan asia ha joogeen yurub ha joogeen maraykan ha joogeen wallaahi waan xidhiidhiyaa waan doonaa waan la sheekaystaa maxaa soo biiray baan idhaahdaa ciyaal ma dhasheen baan idhaahdaa dumar ma guursateen maxaa qabsateen maxaad suubiseen ayaan intaasoo jeer aan dhahaa dhalinyarada dhanna waan la xidhiidhaa wixii aan saaxiibada ahayn hadda maandhowta waxaan kala hadlayo tuula aan deganayn oo aabbiyaasha iyo awoowayaashay aan deganaayeen ayaan dhalinyarada aan saaxiibka ahayn kala hadlayn wartuuladii aan wax ka qabanno Waa war tahay.
wax ururino marka runtii saaxiibka wanaagsan eh, saaray waa wax aad u wanaagsan oo in la xidhiidhiya waa wax habboon inaadeen waa ku salaamayaa suldaan maxamed yuusuf cabdiyo aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsantihiin intan ka qaybsanaad baan u salaamaya iyo sahro iyo iyo wadaba shaqaalaheed
waxaynu intaasi kaga gudbaynaa xubintii wicitaanka waxaa inala socodsiinaysay sahra cabdi axmed markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa maxamed cabdiqaadir shire cato ku nool siyaaral washington waxaa magaca madaxayga maanta ka buuxahaya n sida ay arrintu u taagtaagan tahay mustaqbalka iyo dhulkii iyo caradii aanu ka nimid ee soomaaliya dowladda halka ay arrintooda horeyso oo aan dareemana xoogaa socod waa inuu ka hesho waxaanu leenahay hogaanka sare ee dowladda walaal hawshiina dadaal badan iyo awood badan gelisaan aad baan u salaamayo ummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed nuur cali oo jooga ma- magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa n waxaa maanta ku jira oo maskaxdeeda ka guuxaya soomaaliya oo nabad noqoto oona xor noqoto dee nabadda dabcan colaado badanaan soo marnay oo waad ogtahay dhowr iyo labaatan sana waxaa waaye anigina kula hadlahay dowlad soomaaliya oo dhisan oo maxaa la dhihi jiray oo xor oo dowlad heblaayo laleeyahay oo kala dambeyn jirto weligay ma arkin Eh, tan kale en, ah, waxay xor ka noqonaysaa reer hebel oo had- dabcan hadda waxaa waxaa dhacda markii uu madaxweyne ama wasiir oo adi qof oo mas-uul oo xil hayo uu qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer hebel aan kasoo horjeedno Eh, nagalama qayb gelin nagalama tashanin waana cambaareynayna waa sidaas marka sidaasaan ula jeeda en, ah, xornimadana waxay xor ka noqonaysaa qabiil iyo reer hebel iyo reer qurac
xubintaasi waxay ahayd eh, barnaamijkii maxaa maskaxdada ama qaybtii maxaa maskaxdada ka guuxaya Een, maanta dee saaxiibtinimada laga hadlayay qaali bay ahayd eh, dadku araa kala duwan bay ka bixinayeen axmed Een, ismaaciil oo saaxiibtinimadu runtii waa shay qaali ah muhiimadda saaxiibka wanaagsanna qof kasta oo adduunyada ku soo noolaa muddo wuu dareemi karaa saaxiibka wanaagsanna waxaad si aada u dareemtaa marka aad dhib dareento oo waan kale.
gartay aad baad umahadsantay axmed cali sheekh intaasina waxay gebagaba u tahay idaacadayadii galab fiidnimo gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga axmed cali sheekh iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal haddaad wax fariina haysaan oo la xidhiidha xubinta waa go-aankaaga ama idaacaddaba waxaad noogu soo hagaajin kartaan bogga ama emailka idaacadda ee ah somali at v o a news dot com sidoo kale haddii ku dhaafaan barnaamijyadan waxaad kaga bogan kartaa boggaan internet ku leenahay ee www v o a somali dot com waxaadna ka heli kartaan gaar ahaan qaybta waa go-aankaaga intaasna waxaan gebagabo ku ah barnaamijkii waa go-aankaaga iyo idaacaddayadii fidnimo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.